deegaanka lafoole ee gobolka shabeellada hoose waliba ka noolo qoysas badan oo barakaace waxaana iyo ku bogtaaleen deegaaniyana degmooyin ku tirsan gobolka waxaana soo dhibaatooyin shalgadiisan iyo ka haysatay xiriyo barakacyaalka gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose maxamed ibraahim bare iyona wafdo hogaamiyo iyo dareeriyo ka sedan deegaanka lafoole ee gobolka shabeellada hoose iyona deegaanka ceelasha biyo oo hooseedasa mas-uuliyiinta weliba iyo booqdeena xiriyo barakacyaalka iyo onan kuurgalayaan xaalada nololeed iyo ka sugaya barakacyaalka iyo o deersiyan deeq gargaare neiska jarta teendhooyin iyo neeraashin gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose maxamed ibraahim iyo warbixino ka saabsan xaalada nololeed dadka barakacyaalka ku dhugunsaday maamulka deegaanka lafole eeyadooyinka samafalka anka baaqi in gargaar lala deera dadka barakacyaalka ee ka nool xiriyo lafoola wax alaalaa wixii dhibaataa amase arrimo bulsho ee ku saabsan deegaankana ay ula soo wadaagi lahaayeen heer gobol si aan dowlad goboleedka dowladda koonfur galbeed annagana aan ula sii wadaagno hay-adaha ay khuseysa ee khaaska u ah ee dhibaatadaasi ka jawaabi karana ay uga jawaabaan sida ugu dhaqsaha badan i d b ska amase barakacyaasha dadka aan kula soo kulannay waxay ahaayeen dad aada iyo aada u tabaalaysan oo daruufo badan ay ka muuqato kana soo barakacay meelo badan oo ka mida gobolka shabeellada hoose ilaa deegaano kale oo kasii sarreeya ilaayo dowlad goboleedka koonfur galbeed qeybaheeda kala duwan daruufaha jiray wixii markaasi annaga aan awood u leenahay ama hay-addii nala socotay oo nala timidna aan ay dadkaasi gaarsiin laheydna waa ay gaarsiiyeen sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa hay-adaha kala duwan ee ka shaqeeya gobolka inay si daacadnimaa ay dadku ugu adeegaan ayna ka warhaayaan dadkan barakacyaasha ay ku sugan deegaanka lafoola aan maanta ku sugannahay gobolkana guud ahaantiisa ay gaarsiiyaan caawinaadda iyo waxqabashada ay gobolka guud ahaantiisa wada gaarsiiyaan